in ka badan afartan qof oo soomaali ah oo u badan gaadiidley ayaa waxa ay ku xaniban yihiin xuduudda dalka itoobiya iyo kan koonfurta suudaan ay wadaagaan dadkan oo u badan rag ayaa waxa ay sheegeen in gaadiidkoodii looga reebtay dhinaca xuduudda koonfurta suudaan oo loo diiday inay kala gudbaan xadka itoobiya inkastoo iyaga loo oggolaaday inay u gudbaan dhinaca itoobiya waxa ayna sheegeen in lagala haray ilaa iyo afar iyo labaatan baabuur oo isugu jira baabuurta waaweyn ee tareelayaasha iyo kuwa iska rogayaasha ah haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray sugaal xasan iyo axmed cabdikariin abshir oo geela ku magac dheer waxaana ugu horreyntii aan weydiiyey bal halka ay ku sugan yihiin waxaana ku horreynayay jawaabta axmed cabdikariin abshir
walaal annagu hadda waxaan ku sugannahay meel la yidhahdo gambela state oo ka tirsan etoobiya oo xuduudka ah saaran xuduudka suudaan waxaa la yidhaha gambela waa tahay goormaad timaadeen walaal gambela laba raa laba gruub baan ahay gruubkii hore waxay joogaan saddex maalmood ka hor bay yimaadeen gruubka labaadna waxay yimaadeen shalay ee dadkii horey usii joogay waxaa ka mid a ee sugaal xasan sugaalow maxaad usoo gaarteen deegaankan gambela ee xuduudda etoobiya horta marka hore waan salaamayaa assalaamu calaykum aad baa umahadsan tihiin walaal annaga waxaan kasoo dhaqaaqnay oo aan kasoo tagnay south sudan gaar ahaan gobolka abanil colaadaha ka jira south sudan awgeed ayaana maaragtay uga soo dhaqaaqnay oo aan uga soo tagnay marka baabuurteenina weli hadda waxay ku xayiran yihiin xuduudda dhinaca south sudan meel xuduudda etoobiya u jirta shan iyo labaatan kilomitr afar iyo labaatan gaari oo aan wadanay halkaas ayaan uga soo dhaqaaqnay sababtaasaa dhib ka keentay colaada waa tahay maxay ahaayeen baabuurtaa wadateen baabuurtu labay u kala qaybsan yihiin baabuurna waa baabuurtii baraa oo baabuurta maaragtay a carada qaada carada gediya baabuurta kalena waa baabuur tarelayaal ah oo xamuulka qaada marka waxaad kaga shaqaysanaysaan gudaha dalka suudan ha gobolkaas ayaan ka shaqaysanaynay oo shaqooyin ayaan ka haysanay laakiin markii colaaduhu aan aragnay inay gobolka soo gaarayaan oo malakaal ay kasoo bulowdeen oo dagaalada malakaal ay soo gaareen dadkiina ay kala guureen baan saansaanta colaadeeda ay noo muuqatay ayaan go'aansanay inaan maaragtay etoobiya lafaheena iyo maaragtay maalkiinaba aan lasoo galno marka hadda naga lafaheeni waan lasoo gudubnay laakiin baabuurtii maaragtay maamulkii meesha xuduudda ka jiray way noo diideen inaan baabuurtiina lasoo gudubno baabuurna way nagala hareen oo ilaa hadda hataa saddex darwal baa jirta axmed baa hadda kamid ah hataa raggii shanta nin oo lala haray marka haddana rag baa xagga weli ku maqan baabuurtiina qaar bay ku shaqaysanayaan marka arrintaas ayaa jirta maxaa baabuurtiina loola haray wallahi annaga hadda si cad maaragtay nolkuma sheegin laakiin way iska muuqataa maaragtay waxay nagu yidhahdeen xuduudda baabuurtiina kama gudbayaan haddii a idinku maaragtay gaari etoobiya lamber etoobiya a wadataan waa la gudbi kartaan haddaa gaari lamber soomaaliya a wadataanna waad la gudbi kartaan laakiin gaari lamber kenya iyo mid maaragtay lamber uganda ah iyo mid lamber suudan ah xuduudda kama gudbayo haddii nabadi dhacdo gadaal waad ku laaban kartaan intaas shirkadihii a u shaqayn jirteen maaragtay nala soo xiriirsiisaan waad laaban kartaan laakiin ma gudbaysaan bay yidhahdeen magreb ma ciidamada dawladda idin yiri mase dhinaca mucaaradka wallahi annagu hadda ma kala saari karno laakiin meeshii aan kasoo dhaqaaqnay oo aan joognay markii hore dawladda joogtay laakiin intii hadda ka dambeysay waa qabiilka madaxweyne ku-xigeenka ayaa degan oo maaragtay inay xaggaas taageersan yihiin ayaan umalaynaynaa magreb waa tahay axmed waxaa la ii sheegay inaad ka mid tahay shan qof oo la xiray oo muddo ku xirnaa gudaha koonfurta suudaan maxaa sababoo lagu xiray walaale sida uu kuu sheegay walaalkay sugaal markii hore annagoo afar iyo labaatan gaariya oo groubisa ayaanu waxaanu nimid waxaanu soo gaarnay meel xuduudka etoobiya u jirta shan iyo labaatan kilomitr ma garatay shan iyo labaatankii kilomitr markaan soo istaagnay meeshii baabuurtii bay nimankii baakin naga geliyeen xere boolis boolis stationkii baa la geliyey baabuurtii lagu xareeyey furashii baa nalka aruursaday kadibna anaa nimanka u ahaa liader u ahaa nimankii baan la hadlay waxaan ku idhi maxaad naga rabtaan maxaad naga doonaysaan waxay dhahay xaggee u socotaa waxaan ku niri waxaan u soconnaa etoobiya xuduudka etoobiya rabna inaan gallo maxaad ka doonaysaan etoobiya waxaan ka doonaynaa annagu dad isugu jira soomaaliya iyo etoobiyaan baan nahay baan ku yidhi soomaalida etoobiya iyo soomaalida soomaaliya iyo soomaalida kenya dad aad u kala dad isku dhex jiraanu nahay marka waxaan door bidnay inaan etoobiya idinka gudubno sidaa darteed inaadna fasaxdaan baanu idinka rabno waxay noo sheegeen marka waxay yidhahdeen halkan ma dhaafaysaan sidii sugaal uu idinku sheegay sugaalba mar haddaynan taarka ethoobiyaana idinku xirnayn oo blade number ethoobiyaana uusan idinku xirnayn gawaarida maxaan ku idhahdaa soomaaliya taarka soomaaliyana aysan idinku xirnayn nadhaafna gudbi maysaan marka baabuurta halkaa dhiga wixii kaloo aan uga baahano mar haddaan nahay dadki oo rebel dadkii dagaalamaya mucaaradka ahaa weeye marka waxay yidhahdeen waxaan u baahanay annagu waxaan rabnaa baabuurta inay qaar noo shaqeeyaan oo noo qaadaan ciidamada oo ay furinta hore geeyaan marka waxaan u sheegnay waxaan ku niri de kolley annaga hadda waxaanu qaban karnaa ma jirto waxaad yeelaysaan haddaad baabuurta shidaal ku shubanaysaan waa idin kaxaynaynaa waxay noo sheegeen xataa shidaal inaysan heli karin wax ay heli karaanba aysan jirin haba yaraatee baabuurtayadana ay aada ugu baahan yihiin haddii aanu is-adkayno u dinana inay khasab ku kaxaysan karaan sidaa darteed waxaanu u sheegnay markaa inay la baxaan waxalla waxay rabaan baabuurtii waxay kala baxeen afar baabuur bay kala baxeen afartii baabuur aniga baabuurkii aan watay lama kaxaysan laakiin inaan bal afkii carabigaan aqaanaa oo dadkii anaa hogaaminayay waxaan u raacay bal inaan fuudayo u sahlo dib baan ula noqday afartii gaari oo dib loo kaxaystay haye afartii gaari ciidam ciidamaan ugu daldalnay waa u qaadnay furinta horaan u geynay waa haddana waa soo naqanay waa u qaadnay shacab soo qaxayo ayaga baa haddana soo qaadnay oo dhinaca xuduudka usoo keennay markii dambe waxay la hareen hal gaari bay soo daayeen oo anigu aan ku socday oo gawaarida aan aan sii raacay ka mid a saddexdii gaari oo kale waa ku maqnaayeen aniga iyo darawalkii ga- gaarigii lasoo daayey shalay baan halkan soo galnay sa raggii kale oo saaxiibadii oo naga soo horreeyey sugaal uu ka mid ahaa baan kusoo biirnay halkaa waxaa nagaga sii maqan saddex baabuur iyo saddexdii nin oo watay baa nagaga maqan saaxiibadaya waxay ku sugan yihiinna ma naqaan inay soo noqon doonaanna ilahi waa ka rajaynaynaa marka halkaasaan annagu ku sugannahay hadda aanu joogno gambeel aanu kaala hadlayno ee dowladda soomaaliya waa tee daadgureynta dadka waday koonfurta suudaan ku xanibnaa ee soomaalida ah weli cidaad la xiriirteen ma jirtaa safaaraddan la xiriirnay oo maaragtay waan u sheegnay wayna waxayna noo ballan qaadeen inay dhinac walba naga caawinayaan annaga waxaan macnaha safaaradda ka codsadnay laba arrimooda ugu muhiimsanaa midda koowaad waxa ay dadkii dad waxaa jira meeshaan ethoobiyan iyo kenyaan iyo dad maaragtay daarfuur ah oo ayaguba maaragtay kasoo cararay south sudan shirarka xarunta shirarka meel ah waa la tiyey oo hool ah marka dadkii etoobiyaanka ah waa la kala diray waxaa isku soo haray soomaalidii iyo kenyaankii iyo ugandeeskii iyo darfuriyiintii marka annaga waxaan ka codsanay safaaradda soomaaliya inay naga caawiso annagu ma doonayno in maaragtay nala gudbiyo iyadoo baabuurteenni ay xuduudda ku xayiran yihiin marka waxaan u sheegnay in maaragtay ay nagala hadasho dowladda etoobiya oo annaga wakti nala siiyo aan maaragtay baabuurteenni ku aan maaragtay kualadooda haddii maaragtay Waay.
ay suurtagal noqoto in aan ula soo gudubno aan la soo gudubno haddii sudaan nabad ay noqotona dee oo ilaahay nabad ka dhigana aan dib u laabano waaya marka in macnaha da- labadaas arrimood ay naga caawisay iyo baabuurtina si loo soo diin lahaa way naga ballan qaadeen kuwaasi waxay ahaayeen ragga gaadiidkooda uu ku xayiran yahay dhinaca xuduudda suudaan oo kale ahaa sugaal xasan iyo cab axmed cabdikariim abshir oo lagu naaneyso axmed geele waxaadna ka dhagaysanayseen waraysigoodaasi oo goordhaweyta aan la yeeshay laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da